habeen wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada washington waa fiidnimaha axada bisha maarso ee sanadka kana waa toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrbaan iyo bogga v o a somaly com idaacad saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah booliska soomaaliya oo sheegay inay gacanta ku dhigeen hub kadib howlgallo xalay dhacay xalay abbaara laba-iyo tobankii saqdhexe waxaa khawaariijtu ay soo tuureen laba xabbo oo hoobiyeyaal ah howlgal ciidanka buliisku uu ku sameeyey oo ka dhashay xabbadahaas labada xabbaa oo ay soo tuureen ayaa waxaa lagu soo qabqabtay tiro hoobiyeyaalah
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan qalalaasaha ah badda cas iyo saamaynta ascaarta dalka jabuuti dhaqaale ahaan xilligaad eegto sixir barar oo wax jira weeyaan laakiin wixii xaqa uma oginaya intii kale dagaal culus baan ku haynaa khaasatan baryaha rabadaanku soo galayo waxaad moodaa baayac mushirku inay marmarka qaarkood ay ka hoos faa'iideeyaan arrimahaas
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda caawa intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo milatariga maraykanka ayaa sheegay in ay hayti ka fuliyeen howlgal lagu daabulayay shaqaalaha hoose ee safaaradda ee dalkaasi waxaana uu milatariga intaasi ku daray in ciidamada maraykanka ay xoojiyeen ammaanka safaaradda iyada oo dalkan ku yaala karibiyanka uu ku jiro xaalad deg dega howlgalku waxa uu ahaa calaamadii ugu dambeysay ee dhibaatada ka taagan dalka hayti iyada oo rabshado xagga burcadda ahi ay halis geliyeen dowladda kuwaasoo keenay in kumanaan qof ay ka cararaan guryahooda hayti waxa ay gashay xaalad deg deg ah maalintii axadda waa axaddan maanta waa axaddii lasoo dhaafay kadib markii uu dagaalku sii xumaaday xilli uu ra-iisul wasaare ariel henry uu ku sugnaa magaalada nairobi ee dalka kenya oo uu doonayay in uu heshiisa la gaaro kuna saabsan howlgalka qaramada midoobey ay taageerto oo muddo dheer dib loo dhigay kenya ayaa sanadkii hore waxa ay ku dhawaaqday in ay hogaamin doonto ciidamadan balse bilihii lasoo dhaafay waxaa socday muran dhanka sharciga ah kaas oo hakadgeliyey howlgalka maalintii sabtidiina waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa waxa ay sheegtay in xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka uu kala hadlay madaxweynaha kenya william ruuto xiisadda ka taagan dalka hayti waxaanay labada nin hoosta ka xariiqeen in ay ka go-an tahay howlgal amni oo caalami ah oo lagu soo celinayo kala dambeynta dalka hayti kooxda xisbullah ee dalka lebnaan ayaa axaddan maanta waxay sheegtay in ay tobaneeyo gantaal ku riday waqooyiga israa'il kadib duqayn ay maalin ka hor israa'iil ka geysatay koonfurta lebnaan oo ay ku dhinteen ilaa iyo shan qof oo ay ku jiraan saddex ka tirsan xubnaha kooxda kooxda xisbullah oo xulufala ah xamaas iyo israa'iil ayaa ku dhowaad maalin kasta waxa ay isweydaarsanayeen gantaallo isaga gudbaya xadka tan iyo markii uu qarxay dagaalka israa'iil iyo xamaas toddobadii oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay xisbullah ayaa waxa ay sheegtay in ay subaxnimadii hore ee maanta gantaal ama ay gantay tobaneeyo gantaalaha ah iyada oo beegsatay tuulada la yidhaahda meron oo sideed kilomitir u jirta xadka meron ayaa ah saldhig weyn oo laga hago hawada oo xisbullah ay dhowr jeer beegsatay tan iyo bilowgii sanadkan kooxo hubaysan ayaa shalay waxa ay gudaha u galeen iskuul ah kuwa lagu hoydo oo ku yaala waqooyiga galbeed ee dalka nigeria waxaanay qafaasheen oo ay wateen shan iyo toban caruur ah oo horday sida ay boolisku sheegeen una sheegeen wakaaladda wararka e p qiyaastii siddeed iyo afartan saacadood kadib markii ku dhowaad saddex boqol oo arday laga afduubtay gobolka ay ka jirto colaadda afduubka iskuullada ayaa waxa uu ku badan yahay gobolka waqooyi ee dalka nigeria gaar ahaan tan iyo sannadkii laba kun iyo afar iyo tobankii oo in ka badan laba boqol oo gabdhood oo iskuuley ahaa ay kooxda xagjirka ah ku qafaasheen tuulada layidhahda shibog ee gobolka borno taasoo argagax ku abuurtay caalamka kooxo hubaysan ayaa tan iyo xilligaas waxa ay bartilmaameed ka dhigteen afduubka dugsiyada si ay u helaan lacago madax furasho ah taasoo keentay in ugu yaraan kun iyo afar boqol la afduubto tan iyo wixii xilligaas ka dambeeyey weysin wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay ramadaan mubaaragna waan idiin raacinayaa waddanka sacuudi arabiya ayaa ku dhawaaqay in ay arkeen oo ay ka curatay bishii barakaysneed ee ramadaan aan ku bilownay dalka jabuuti waxaa laga dareemayaa qiimo koror ku yimid qiimaha lagu iibsado raashinka iyo khudaarta iyada oo bisha barakaysan ee ramadaanna ay curatay warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o eda ramadaan muuse dadweynaha reer jabuuti ayaa si weyn uga cabanaya sixirka kor u kacsan ee lagu iibinayo raashinka iyo khudaarta wakhtigan ay bilanayso bisha barakaysan ee ramadaan daare xasan cusmaan raashinku sidii ramadaanadii hore maaha wuu qaaliyoobay xoog buu sara kacay kartoonka baastada awal waxaa la siinayey laba kun iyo shan boqol bay ahayd maanta saddex kun oo faran bay maraysaa makaroonuhu sida oronshdiyaw laba kun iyo shan boqol buu kartoonku ahaa imanka afar kun afar kun iyo shan boqol buu tegey weliba sida ahaan ma jirto waa kaad qiimuhu maanta sare buu kacsanaysa
ma lays odhan karaa waa dagaalkan xuutiyiintu ay ka wadaan xagganoo maraakiibtii soo geli lahayd ma soo gelayaanoo dawladduna danacmo dadaalaysaa waa lays odhan karaa haa waxa u wacan waa maraakiibta soo gelen waa xuutiyiinta laakiinse haddana de waa inaa wax macquula de la timaado meesha weeyaan inaa sidaa xoog sare loogu kiciyo maaha waa dad shicibkana waad iska garanaysaa dad waxhaysta dad waxhaysan baa jira marka inaa lala saa'irana weeyaan ilhaam ibraahim axmed dee raashinku sida ay sheegtay walaashii zaara aad buu u kacsan yahay saakadan baan suuqa joogay qaroodii siirooga ee lix boqol ee ka tahay yaa siddeed boqol iyo siddeetan la leeyahay marka dadkii fakiirada maxay cunayaan waa waxaa weeyaan aad bay u wala kacsan tahay de insha alla dowladdana wala hagaajin cabdiraxmaan ibraahim axmed sina ka dawanka loo dhuunta afka lagu haya raashinkii u wala kacay dee waa kaa dee kartoonka oraashka afar kun socda laba kun taha bal ma laga yaabaa xuutiyiintan dagaalamayay oo waxaan weerarada wadaa maraakiibtii soo geli lahaa siiba dee oronshta inay gu wacan yihiin way gu wacantaho waa xuutiyiinta daraaddood maraakiibta way yaraatay dee waa ka arkaysiin dee waa ka waddankii ramadaankan uu ka duwan yahay ramadaanadii hore xagga qiimaha wuu ka duwan yahay ka duwan yahay xoog buu fuulay xoog buu fuulay qolyaha ganacsatada ee keeneen raashinka dalka jabuuti waan booqday waxay si xoog leh uga gaabsadeen inay ka jawaabaan korukaca ku yimid qiimaha lagu iibsado raashinka gaar ahaan wakhtigan loo diyaargaroobayo soonka bisha barakaysan hase yeeshee ganacsatada keenta khudaarta ayaa iyagu si faahfaahsan iiga warramay sababaha keenay qiimo kororka ganacsade cumar xasan xijaab oo ah ganacsadaha keena dalka jabuuti qaybaha ugu muhiimsan khudradda lagu cuno jabuuti ayaa marka hore iiga warramay saamaynta xasiloonila-aanta badda cas hadda ka jirta ay ku yeelatay ganacsigooda dhibaatada dhacday adduunyaday ka dhawala dhacday annaga uu naguma dhicin waa wax adduunyadaba ka dhacay haddii wax biiraan oo sixir barar yimidana dee wax adduunyada ka biiro ka biiray maxaa keenay dhibaatadii adduunyada ka dhacdaa keentay yah dhibaatadii yaa wax sababtay ka wixii wax la diin kara wuxuu le markabki aniga waxaan kasoo wareegay fata laba bilood duusa ka socday yaa kasoo wareegay dee bixi waa layi de qasab bay noqotay kiloga maanta dhinaca oranti waa lix boqoloo maanta yaa la siinaya markaas sidaasina dee waa dhibaato weyn ba oo shicirka ma qaadi karayo qiimuhu ha biiro waa wax la wada ogyaho dee caalamka ka biiray ma waxay keentay ilaa uu qiimuhu dee lacam laba jibaarmadi saddex boqol baa roshka la siisanayay lix boqol wax ka naaqusan miyaan la helin oo sixirku naca wuu isbedeli qiimuhu kii hore naca wuu isbedeli laakiin isku laba jabaara ma ogolin waxa inagu soo socda waa bishii rawadaan ee barakada lahay ya kolkaas rawdaanka dartii iyaa nacab oraansaba waa la diidayahay masar inaa la raro koontineerada qaboojiyaha waa la xidhay faransiiskii wuu naga xidhay tufaaxu faransiisku waa la xidhay qabow ma raraynaa layi kolka nacamiinka daweriya si yaa masarna usoo bilaabay afarta koontineer ba u horeysa laino waxaa ku yidhi dhibaatada shicibka mau tabinayno annaga intaydaa qaadanayna shicibkan inti dee waxbaa fuuli haa dhinac kale wasaaradda ganacsiga jabuuti ayaa shaacisay inay qaadayso howlo kormeer oo loogu kurgelayo arrimahaasi iyadoo si cad u sheegtay in si weyn loo ciqaabi doono ciddii isku dayda inay wax ku iibiso qiime ka sarreeya sixirka sharciga ee hore ay u dejisay wasaaradda ganacsiga dalka jabuuti rabadaan muuse jaamac v o a jabuuti
mahadsanid ramadaan dhinaca kalena sicir bararka ascaarta ee dalka jabuuti iyo xaaladda badda caasa awgeed iyo sida ay jabuuti u maaraynayso culayska ka yimid waxaa v o e da uga warramay wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda jabuuti eliyaas muuse dawaale warbixintanna waxaa noo soo dirtay wariyaha v o e da sagal siciid faarax wasiirka maaliyadda dalka jabuuti eliyas muuse dawaale waxa uu ka hadlay guud ahaan saameynta ay dalka jabuuti ku yeelatay xasiilooni darida maalmahan ka taagan marinbiyoodka baabulmandeb oo xudun u ah ganacsiga adduunka waxa uuna tilmaamay maadaama ay hakadeen maraakiibtii soo qaadi jirtay kunteenarada hadda ay qorsheynayso in dowladda jabuuti ay isticmaasho diyaaradaha si shacabka loogu keeno waxyaabaha ay u baahan yihiin waxa uuna wasiirku uga digay ganacsatada doonaya inay ka faaidays buuqaasi oo dadka maciishada ay kor ugu qaadaan dhaqaale ahaan xilligaad eegto sixir barar waa wax jira weeyaan laakiin wixii xaqa uma oginaya intii kale dagaal culus baan ku haynaa khaasatan beryaha rabadaanku soo galayo waxaad moodaa baayac musharku inay marmarka qaarkood ay ka hoos faa'iideeyaan arrimahaas aad iyo aad baan u taxadirsannahay oon u ilaalinaynaa intaa waxaa noo raacdaa deed waad soo aragtaan un balayna suuqii wax badan oo caadi ahaayoo deed la heli jiray oo weliba khaasatan xilliga rabadaanka ay noqoto haddii ay cunno noqoto iyo haddii wax alle wixii kale ee baahi dadku ay u qabaan beryaha ramadaanka aad moodo inay ayaamahani ay soo yaraanayaan meelaha kale ee aan aad aad u taxadiranahay waxaa weeyaan caafimaadka xilligaad u fiiriso konteneradii jabuuti inay yimaadaan ahayd annaka wixii gaar ahaan noo quseynaya kale aad arkayso inay deed konteneradii meelo kale ay maraakiibtii iskaga dhadhiciyeen maadaama aynan dariiqii ay ugu talagaleen ayna soo marayn deed waxyaabo arrimo doora waa la sugi karaa dawo xilliga ay noqoto iyo cunto xilliga ay noqoto wax la sugi karo maaha waa inaan dee si kale aan u dayno dawooyinkaas iminka kontenero aan leenahay south africa baa la sheegayay inay mareynay laku dhaadhiciyey si aynan waxba nooga kalo gu-in waxaan ku qasbannahay iminka inaan diyaarad xilligaas aan ku wareejino waad fahmi kartaa waxa ay nagu waxay noogu joogi karto waad ogaan kartaa laakiin sida waxaa intaasoo ka dhan ka muhiimsan waxa weeyaan inaan marnaba waxyaaba caynkaasoo kale aynan nagu dhici karin waxaasoo ku dhan waxaa ka wada muhiimsan waxa weeyaan meeshan deed adduunko ku dhan baa il dhaqaale u tahay baabalmandab jabuuti si gaara u qusayso de jaar baan lanahay waxaan rajaynaynaa inuu aqligu shaqeeya deed saga siciid faarax v o e jabuuti
si wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan booliska soomaaliya ayaa maanta faahfaahin ka bixiyey hub ay gacanta ku dhigeen kadib howlgallo dhacay booliska ayaa waxay sheegeen ama waxa uu sheegay in hubka la qabtay uu ka dambeeyey hoobiyaal lasoo tuuray xalay warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste booliska soomaaliya ayaa ka warbixiyey hoobiyaal xalay lagu soo tuuray degmooyin ka tirsan gobolka banaadir waxaana boolisku uu sheegay inay sameeyeen howlgal ballaaran oo ay ku soo qabteen hoobiyaal gaaraya boqol iyo afartan xabbo afhayeenka ciidanka booliska gaashaanla sare qaasim axmed rooble oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ka hadlay qaabka uu howlgalku u dhacay iyo waxyaabihii ay ku soo qabteen xalay abbaara labaiyo tobankii sagdhexe waxaa khawaariijtu ay soo tuureen laba xabbo oo hoobiyayaal ah howlgal ciidanka booliisku uu ku sameeyey oo ka dhashay xabadahaas labada xabaa oo ay soo tuureen howlgalkaas ciidanka boliiska soomaaliyeed ay sameeyeen ayaa waxaa lagu soo qabqabtay tiro hoobiyayaal ah oo aad u jeeddaan inay agtayda yaalliin oo ka kooban boqol iyo boqol iyo afartan xabbo oo loo isticmaalo gantaalaha garabka ay ka tuuraan oo feegga ah iyo baaruudda ay sameeyaan oo ay ka sameeyaan qaraxyada ciidanka booliiska soomaaliyeed waxa uu xalay howlgalkaas ka sameeyey ereyo badan isagoo maaragtaay ka aad u maaragtaaye u foojigan oo ka foojigan in qaraxyadaas maaragtay ay ummadda soomaaliyeed ay waxyeelaan godad ay ku qariyeen ayaa laga soo bixiyey marka waa aad u jeeddaan waxay ka kooban yihiin intaan aad u jeeddaan oo qaraxyada ah sidaas oo kale xalay saacaddu markii ay ahayd shantii habeennimo ee saqdhexe waxaa dab ka dhashay qarax qashin ay geliyeen khawaariijtu ka dhashay dab khasaare u geystay suuqa bakaaraha waxaana ka dhashay khasaare hantiyadeed hal qofna waa uu ku geeriyooday afhayeenka ayaa sidoo kale shacabka gobolka banaadir ka codsaday inay la soo xidhiiraan ciidanka booliska haddii ay arkaan falal liddi ku ah amniga gobolka ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaa lagu wargelinayaa in ay soo sheegaan cid kasta oo ay u gartaan in uu nafta iyo maalka ummadda soomaaliyeed halis uu ku yahay waxayna soo wici karaan nambarka gaaban ee sagaal sagaal hal ama saldhig kasta oo markaa u dhow ayay fartiin u diri karaan oo ay xidhiir la samayn karaan ama cid kasta oo booliiska ka mid ah ama hay-adaha nabadgelyada ka mid ah oo ay telefoonkeeda hayaan ayay wici karaan laba hoobiye ayaa lasoo tuuray markii lasoo tuurana ciidanka booliiska soomaaliyeed howlgal ayay ku sameeyeen howlgalkii ay ku sameeyeenna waxay ku soo qabteen waxyaabahan gadaasheeda yaalla oo oo qaraxyada laga sameeyo ama garabka laga tuuro xaafado badan ayaa laga sameeyey xalay runtii sidaad la socotaan waxaa loo diyaargaroobayaa bisha ramadaan ciidanka booliisku aad buu u foojigan yahay aad buu allaarti u yahay aad baa meel walba loo joogaa cid kasta cid maaragtaaye dhibaato ummadda soomaaliyeed dhibaataynaysaana inaysan fakanayn ayaan rajaynaynaa ummadda soomaaliyeedna waxaan ku wargelinaynaa sida ay hadda noola shaqeeyaan iyo si ka sii fiican inay ula shaqeeyaan ciidanka booliiska gudaha magaalada muqdisho waxaa mararka qaar xilliyada habeenkii ku soo dhaca hoobiyeyaal kuwaasoo ku habsada qaybo ka mid a xaafadaha caasimadda iyagoo geysta khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dab xoogan ayaa saaka waxa uu ka kacay qayb ka mid ah suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada muqdisho waxaana dabka uu saameeyey qaar ka mid ah dukaamada ganacsiga oo ay ku jiraan dukaamo lagu iibinayay qalabka elektroonikada waxaa halkaasi gaaray gaadiidka gurmadka dabdemiska ee dowladda hoose iyo kan shirkadda hormuud haddaba si aan faahfaahin dheeraada u helno ayaa haaruun macruuf waxa uu la xiriiray gudoomiyaha rugta ganacsiga suuqa bakaaraha xasan cabdi axmed oo ku magac dheer xoogsade ugu horeyna waxa uu weydiiyey siday waxu dhaceen xalay abaaraa shantii oo wax dhiman annagoo masaajidka abu hurayra ku jirna oo sugayna salaada subax ayaan mar waxaan maqalnay qaraxyadaas oo isdaba jooga mid kamiduhu waa ii dhowaa wuxuu ka dhacay meel ii dhow oo laamigan howlwadaa ku taalla oo suuqa bartankiisa ah caway aheyd salaada subaxaan tukanay salaada bacdigeedaan soo baxnay dukaan samsumka xarun oo ah oo brandiga oo brandiga samsumka ahaan aan u nimid oo iridkiisu fuuqsan yahay oo oo qarax ku dhacay kabacdi waxaana loo sheegay qaraxyadaasu afaray ahaayeen markaan kuusoo koobo saddex gudahay ka dhacday meesha bagaashka iyo buunka iyo lagu godo iyo qaxwada iyo halkaas baana loo sheegay in dab ka kacay dabkaasaan dee aadnay maadaama aan mas-uuliyiintii ku jiray sidii dabka aan u dami lahayn oo dadkaas maaragtay aan wax u tari lahayn runtii meesha markii aan tegey gurmad badan ma aysan helin oo de meesha waa dareemi kartaa markii dab ka dhaco dadkiibaa dabaqyada istooray wada ahaayeen oo badeecooyinka ku wada xaraysan yihiin qof kartoonkiisii la cararaa qof alaabtiisii la degaa qof muxuu ahaa gaari inta keensaday wax ku guranaa debdemisyadii fursad waa la siin waayey meesha dabku ka jiro inay tagaan ah oo inay la dagaalamaan dabkii ah dabkii wou faafa dabaq dabaq uu u dhiibay luuq yarna way aheyd oo aad dhismayaashu u badan yihiin oo dabaqyadu dhaadheer yihiin way isku dhiidhiibeen dabkii adigu barqadiibaa ciidamo iyo wax yimaadeen oo dadkii laga kala kaxeeyo oo fursad la helay oo hormuudna ay dabdamisyo xoog la keentay oo bamankoodu ay fiican yihiin oo biyaha tuuri kara oo sufrijantiya hawshii markaasa wax badan laga qabtay laakiin dabaqyada oo dhan istoray ahaayeen mid kastaa badeeca ka buuxday oo dee in la damiyaho aaday u adkeed sababtoo ah way isku taabanayeen dabka maaragta wa way adkeed hawsha waaye maxaa khasaaro oo ka dhashay naf iyo moodba sida aad og tahay haaruunow mar kasta oo khasaaro ou dhaco marka uu cusub yahay citra koobka haysa malahan meeshaan laamiga oo abu hurayra masaajidka agtiisa dadku aad bay u yaqaanin masaajidka abu hurayra stoorkan oo wax ka dhaceen oo samsumka hal nin oo waardiye ah ayaa ku dhintay sida la ii sheegay oo meesha wax ka dhacan joogay oo aan naftan lagu soo gaarin laakiin dad kale oo dhintay ma aysan jirin oo anugu ma aana maqlin inay jireen umalayn maayo xilli la jiifo oo suuqa laga maqan yahay ayay ahayd oo aan la joogin oo dadka populationka uu maqan yahay intaa unbaa dhimashan la iiga sheegay marka dabkani qaraxyo ayuu ka kacay sidaasaad aaminsantihiin maxaad ku xaqiijiseen waxaan ku xaqiijinay waan joognay bakaaraha mid baa agteenna ka dhacay mid kalaan maqalnay mid kaloo saddexaadaan maqalnay mid afaraadna waa maqalnay saddex way naga fogaayeen oo gudahay ka dhaceen bakaaraha meesha dabku ka kacay midna wuuba noo dhowaa marka intaa dadka dhan baa isla xaqiijinayo waa waadaxo waa macruuf taasu wax qarsoon maaha marka ma qaraxyo meesha la dhigayba mise waa wax lagu soo tuuray oo ka yimid meel kale wallaahi hadda xilligaa waa la hurday cid hadda ag taagneed maysan jirin oo sidaasi sidaas ay wax u dhaceen ku dhihi karta laakiin maqalkoodii iyo dhacdadii ka dambaysay oo raadkoodii unbaa lala kulmo marka waxaad ka hadashay dadaalka la sameeyey iyo sida loo damiyey hadda dabkii ma damay xaaladdu waa sida hadda haaruunow wuxuu soo gaaray xilli dambe salaada duhur ah istooro ayaa ku yaalay dabaqyadaas oo dhan qolalkooda iyo dabaqyadooda marka way adkaatay in dabkaa la baktiyo oo markii meel la baktiyaba meelow ka kacaayay runtii hadday dabaqyo faaruqa ama deegaana yihiin way iska fududaan laheyd laakiin culayska ugu weyno wuxuu ka yimid wixii oo hoosna meelihii wax lagu gadaya ka ah korna istoorra ahay oo alaabooyinka lagu xaraysan jiray dekedaha iyo kasoo dega marka wakti badanay qaadatay salaadii duqur oo kowda duurnimo oo kaley ay soo gaartay dagaalkoodii oo aad iyo aad baa shirkaddan hormuud dardamisadeedu ay maaragtay ugu raageen
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha rugta ganacsiga suuqa bakaaraha xasan cabdi axmed oo ku magac dheer xoogsade waxa uu warramayey haaruun macruuf mar kale caweysin wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan tababar lagu baranayay sida xogta rasmiga ah looga soo gudbiyo dadka barakacayaasha ah oo ay ka qayb galeen xubno ka socday hay-adaha samafalka warbaahinta iyo goobjoogayaasha raalli ahaada iyo horjoogayaasha barakacyaasha ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada baydhabo warbixintan waxaa soo diray mukhtaar maxamed catoosh
hay-adda madfa ayaa soo qabanqaabisay tababarka waxaana maalgelinaysay hay-adda u s aid waxaa diiradda lagu saaray oo looga doodayay aqoon isweydaarsiga inta uu socday sida warbaahinta iyo hay-adaha samafalka ay u wada shaqayn karaan barakacyaasha in laga helo warar sugan iyo nolosha dhabta ee ka jirta xerooyinka barakacyaasha luul cali axmed oo ka mid a ururada bulshada rayidka ee ka qaybgalay tababarka ayaa sharaxaysa muhiimadda kulanka iyo waxyaabaha ay ka barteen wayna ku qayb galaayay ilaa saddex qaybood ay dhibiyada qayb ka ahaayeen meediyaha ka jareen civil society-ga ka jareen wayna la baraayay sidii naf lambadbaadii fadi lambadbaadii fadi mise kaal dhibaatadii dhiidi lanyaraa fadi way isku kaalmaysaday traininga sida un badan qaadaday himaylaray meediyaha iyo humanitarianka iyo olisla meeldhiki waana la fahmay casharo badan oo qiimo lena laka qaadaday sidii umay leerahay meediyaha iyo humanitarianka wada shaqeey lahaayeen oo nafna badbaadii lahaayeen miskal dhibaato dhiida in yara ay lahaayeen muhiimadda marka kulankan uu lahaa iyo waxyaabaha aad ka barateen maxaa ka mid kulunku muhiimadda isulahay horta wali liska fahansiiyey horta humanitarianki iyo meediyahanti inshaal maaramaan dhibaato kastoo dhiidoon aan hayna may leerahay war kastoo la tabiyoona inaan hayna may leerahay nasiibo aan hayn wararka qaarsha warar caadi aw laakiin wararka oo lan baahanyi ini iyo humanitarianka iyo isku kaalmaysadan idaacado mise telefishinada isku kaalmaysadaan oo miskal walku qabdan lafadow lifeline programku in nololo bani aadanka iyo xaalado iyo la kulumaasa dhibaatada saxda ee walagu sheega wariyaalkana warka sax in sheega humanitariankana se sax ee walanka qabado ibraahim gaabow cali oo isaguna ka mid ah wariyaashii ka socday wasaaradda warfaafinta maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay tababarkan in diiradda lagu saaray sidii xog dhaba looga soo gudbin lahaa barakacayaasha horta walibaa u qeyb galay warbaahinta qiibaja sharduugan ee hangaarka dhindhay hang dowladda iyo sidaasata walibaa u qeyb galay dadkusada haydo gargaarka ama samafalka walaalankaasoo dhalinyaro ku saata walibaana diirida ka saaray program la rabo oo life programming oo badbaadinta nolol iyo dheetaweye yaraayowka dhibaatooyinka oo malankasaw saasaatoo tababarka waliba diirada saaray dadka oo saameeytay ama daadadkaadoy ama masiibooyinka sakasa helan qaadoy marka dhiyan oo saameeytay silandirsi lahay xoqdhabe waana la gudbi lahay saasaadoo tababarka waliba diiri saaray iska xirowka warbaahinta iyo hay-adaha maxalliga ee ka shaqeeya arrimo gargaarka iyo dowladdii iyo nisyaanad warbixin la sharqaado marka diiradda inta badan waliba saaray sideeda shay oo ee programme life safin oo wala badbaadiyo oo nolola badbaadiyo iyo yaraayowka dhibaatooyinka iska xirowka hay-adaha iyo warbaahinta iyo sidaasata wa dowladdii qeybo iyo shaduugan sida wasaaraddii arrimo gargaarka macalin masiibooyinka oo iyo iskule coordinationka iyo netaway qiimayowka ama gudbiyowd xoogan dhibaatooyinka madax hay-adda madfo liibaan ibraahim ayaa sheegay tababarkan in loogu talagalay xog dhaba in laga helo dadka barakacyaasha iyo inay wada shaqeeyaan warbaahinta iyo hay-adaha samafalka waxaan samaynay aan u qabanaynay humanitarianka iyo mediaha iyo guddoomiyaasha i d b yada ayaan u qabanaynay trainingkan si hadhow dambe aysan u dhicin warar kala duwan ay humanitarianka u qaadan waxaan rabnaa in xog dhab ay ka soo baxdo dhibaatada bani-aadinimo ee jirto ay ka jirto koonfur galbeed in si xog dhab ee loogu helo wariyaasha iyo aan isku xirno meediyaha iyo i d b yaasha muhiimadda marka kulankan uu lahaa muhiimad waxaa muhiimadda ugu weyn horta waxaa waaye media uu ka mid yahay humanitarianka oo kalaastarada ay kala soo qayb galaan baahiyaha ay jiraan si ay uloo sheer gareeyaan ooysan banaanka ugu qaadan baahidaas oo ay jirto deegaanka ay ka jirto banaanka intay soo istaagaan waxaas waxaas dhibaataa jira aysan dhin kalaastar aysan kasoo qaadin humanitarian aysan kasoo qaadin marka muhiimadda waxaa waaye in media uu ka mid yahay humanitarianka inay imaadaan shirarka ay kasoo qayb galaan baahiyaha wasaaradaha ka jira ay soo saaraan si xog dhab ah loo helo mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
mar kale caweysi wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan waxaanaad la socotaan tabinta iyada ah caawa iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waxaa magaalada hargeysa lagu soo gabagabeeyey shir lagu lafagurayay waxsoo saarka calafka xoolaha iyada oo ay ka qayb galeen iskaashatooyinka xoolaha rugta ganacsiga iyo ganacsato warkan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray waryaha v o eda khadar maxamed cakulle shirkan oo noociisu yahay miduu cusub yahay oo muddooyinkii ugu dambeeyaan magaalada hargeysa lagu qabanin ayaa diiradda lagu saarayey ka ganacsiga calafka xoolaha iyadoo ay ka qayb galeen ganacsatada calafka xoolaha iyo mas-uuliyiin ka tirsan rugta ganacsiga ee somalilan iyo hay-adda faw oo iyadu gacan ka geysatay hirgelinta shirkan labadii maalmood ee shirkani uu ka socday magaalada hargeysa waxaa laysku weydaarsaday doodo iyo aaraha kala duwan oo lagu bartilmaameedsanayo in laga faa'iidaysto islamarkaana la horumariyo siyaabaha looga ganacsado calafka xoolaha iyo wax soo saarkiisaba ibraahim ismaaciil cilmi xogayaha rugta ganacsiga ee somalilan ayaa isdultaagay isagoo la dardaarmay ganacsatada xalafka xoolaha tirkii wuu inoo dhammaaday si fiican buu inoogu dhammaaday marka imika waxaanu joognaa halkan oonu haddaanu nahay rugta ganacsiga waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha shirkan oy ugu horrayso hay-adda faw iyo dadkii shaqaalihii ka soo qaybgalay tacabka badan geliyay hawshan maanta aynu soo gunaanadayno waxaa kaloon u mahadnaqayaa ganacsatada ka soo safartay caynabo iyo ceerigaabo awdal intaasoo dhan waan u mahadnaqayaa tacab badan bay soo galeen qolada ka timid bariga shishe marka waxaan leeyahay ilaahay idinkii waa idinkoo nabad qaba ayaad ku noqon doontaan meelahaad ka timaadeen shaqadiinnina si fiican ba aad ku qabsateen waanad ku mahadsantihiin waxaa kaloon u mahadnaqayaa qolada ka timid awdal eegana sidoo kale aan ugu mahadnaqayaa waxaan rajaynayaa inaanaynu sidaasi ku joojin shirarkan oo kale oonu sii wadno shirarka calafka wax badan baynu ka faa'iidaysanay waxaana laga soo saari doonaa insha allah riboort fiican oo dhammaan laga wada faa'iidaysan doono waxaa kaloon halkan kusoo khatimayaa oon u mahadnaqayaa shaqaalihii ka shaqeeyey shirkan oy ku jiraan shaqaalaha hay-adda faw iyo shaqaalaha rugta ganacsiga oo habeen iyo maalin u soo jeeday sidii ay shirkanu u suurtogeli lahaa gesta kale jibriil axmed cabdi oo ka tirsan mas-uuliyiinta hay-adda faw xafiiskeeda hargeysa ayaa ka hadlay muhiimadda iyo ujeeddada kulankan laga lahaa socday labada maalmood waxaan filayaa labadii cishaynu halkan ku jirnay in si fiican ama wax badan oo fiican la kala faa'iiday oo khuseynaya mawduucii halkan aynu kaga hadlaynay ahaa ka ganacsiga calafka xoolaha iyadoo ay fursad isku heleen yacni qolyihii soo saarayey qolyihii iibsanayey qolyihii broses garanayey adigu markaad eegto inta actris ee ka qaybgala ku lug leh calafka xoolahaba inay isku helaan fursad ay isku wadaagaan isku waraystaan marka anna halkan waxaan usoo kacayo inaan dadkaanna u mahadnaqo idina salaamo khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
mahadsanid khadar dhegeystayaal haatan waxaad ku soo dhowaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha sida ay khubarrada qaar ku qeexeen fanka iyo suugaanta ayaa aas-aas u ah waayo aragnimada aadanaha waxay kor u hayaan qiyamka iyo ilbaxnimada bulshooyinka iyo qowmiyadaha waxa ay aas-aas u yihiin islamarkaana kaydiyaan dhaqanka iyo afafka ummadaha waana mid ka mid ah aaladaha ugu muhiimsan ee lagu hago ummadaha dhan walba soomaaliya dhammaadkii lixdamaadkii ilaa dhammaadkii siddeetamaadkii ayaa lagu sheegaa inuu ahaa casrigii dahabiga ahaa ee fanka iyo suugaanta soomaalida haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan ku eegi doonnaa fanka iyo suugaanta soomaalida ee xilligan waxaa marti igu ah guddoomiyaha golaha abwaanada soomaaliya abwaan xirsidhuux maxamed wehliye abwaan xirsidhuux waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a adhowahay waa dhowahay maasha allah maasha allah idinkuna soo dhowaada waraysi dheerood muqdisho ka gelaysa ku soo dhowow waa mahadsan tahay abwaane bal marka hore heerka hadda uu taagan yahay fanka soomaalida maxaa lagu cabiri karaa run ahaantii heerka fanka hadda soomaalidu hadda uu taagan yahay waxaa lagu cabiri karaa marka laba dhinac laga eego dhinac waxaa lagu cabiri karaa heer wanaagsan markaad fiiriso sida ay u shaqaynayaan kooxaha fanka ee qaranku leeyahay ee hadda ka dhisan run ahaantii sida ay u shaqaynayaan iyo wax soo saarkooda iyo dadka siday u baraarujinayaan iyo doorka ay ka cayaarayaan muxuu ahaa hadda dib u dhiska dalka marka aad fiirisid waa door aad u fiican waaye dhinac kale markaad fiiriso faafreeb la'aanta dadka iska soo saaraya heesaha oo bulshada lagu fidnaynayo oo lagu dhibaataynayo oo lagu caynayo oo maaragtay yacni xanta oo aflagaadada markaad fiirisana dhinacaasna xoogaa dhaliilaha ka jirta laakiin taasi waa cillad shaqo oo la xiriirta xagga faafreeb la'aanta laakiin sida kale fanka hadda waxa weeye dhulka ma yaalaan dhihi karaa aad iyo aad buu u shaqeeyaa marka laga hadlayo suugaanta guud ahaan maaragta waa dhinacyo badan tahay burburkii kadib inkastoo hadda wadanka iyo dowladaba ay soo kabanayaan dadku waxay sheegaan gaar ahaan khubaradiinan in fankii ama suugaantii guud ahaan dhaawac uu soo gaaray marka dhaawac intee la eg ayaad ku tilmaami kartaa adigoo oo ku cabiraya khibradaada
dhaawaca horta fanku dowladdii ula dhacay fankeennu annaga bareybad maahayn wuxuu ahaa fan dowlad ku noola oo dhammaantiis shaqaale dowladeeda markii dowladdii ay dhacday ayuu dhulka galay isaguna run ahaantii beri dambe ayaan bilownay in muxuu ahaa aan laga maarmin doorkiisii ama dowladu ha jirto ama aysan jirine markaasaan bilownay inaan aas-aas u samayno golaha abwaanada soomaaliyeed oo aan gogol dhigno oon abwaanadii soomaaliyeed oo dhan aan shir u qabanno oo aan kulmino sagaashan iyo sideeddii run ahaantii arrinkaasoo lagu guulaystay oo misaal golaha abwaanada haddaan kaaga soo qabto qaybsanaantii xamar iyo khadka cagaaraa inay baabi'iyaan oo wax la yidhaahdo tabliiqa fanka ay dadku u bixiyeen oo muxaadara suugaaneed aan ku qabanayno muxuu ahaa isgoysida iyo meelaha laga kala cararay iyo magaalada meelaha go'doonka ahaa oo aan cidina marin iyo waddooyinka xiraa ayaannu ku bilownay waa soo noolaadeen kabacdina isla markiiba waxaa bilowday in la heeso oo muxuu ahaa niman kabanna wata iyo muxuu ahaa oo guryahooda si fadho ku dirira iyaguna muxuu ahaa heese uga diyaariyaan waa la soo kaxeeyey hawsha waa soo socotay ilaa muxuu ahaa shirkii jabuuti la tegey doorkaad ogeed laga cayaaray fanku muxuu ahaa bulshadii isu qabtay oo la isu celiyey la soo socday kii eeldooreed khasab khasab anuga dhignay fanku inuu muxuu ahaa uu muxuu ahaa meesha wacyigelin ka sameeyo la soo socay aad ayaa muxuu ahaa haddana kooxihii dalka hay-adihii lahaa loo soo nooleeyey qaybahoodii kala gedisan annaga kale go- golaha abwaanada ahaan waxaan dhisanay koox khaas ah oo aniga iyo allah u naxariiste abwaane maxamuud cabdulaahi ciise sangub iyo nin la yidhaahdo salaad cabdullahi cadle salaad yare eh, iyo abwaan kaloo dhallinyaraha oo la yidhaahdo looyaan intaan fariisanay aan muxuu ahaa koox ka turjumi karta dalka waxa uu u baahan yahay in aan samayno ayaan go'aan ku qaadanay waxaana dhisnay kooxda la yidhaahdo hiddo oo hadda eh, heerka ay marayso ee ummadda soomaaliyeed oo dhan ay markhaati ka tahay Eh, maantana eh, marka la eego hiddo marka la eego horseed marka la eego waaberi markaad eegto heegan markaad eegto onkod dhammaan kooxahaasiba waxay hayaan shaqooyin heer heer sare ah oo xagga akhlaaqda fankuna ay fiican tahay bulshadana si fiican uga turjumaya baahiyaha ummaddu ay u baahan tahana soo bandhigaya soo dhawow waaya Eh, kooxda hidda aad sheegtay dabcan heesaha aad soo saarteen eh, soomaali badan ayaa kala socota baraha bulshada gaar ahaan eh, youtube-ka marka doorka hiddo ay ka ciyaarayso horumarinta fanka ee xilligan haddii aad noo faahfaahiso
Eh, hiddo waxaan ugu- ayaa ugu tala galnay sideedaba inay cayaarto een, saddex kaalimood oo muhiima kaalinta koowaad ah oo ah kaalinta koowaad oo ah muuqaalka fanka fanaanka muuqaalka looga baahan yahay in ay ka turjumto Eh, haddaan meesha kuusii dhex galo waxa weeye fanaanku markuu istaago masraxa ma fanaan soomaaliyeed ba ma mid maraykan ba ma mid yurub ay leedahay ba ma mid shiinaysa ba inaan fi- een muxuu ahay fanaanku dhaqanka dalkiisa in laga arko taasoo aan kow ka dhigna astaanta koowaad in dharka soomaalidu ay leedahay ay kooxdu ku lebistaan labo in akhlaaqda islaamka uu leeyahay kooxdu ay ka turjumto iyo tallaabta saddexaad oo ah messageska ay gudbinayaan ama fariimaha ay gudbinayaan in uu noqdo fariin dhaxalgal ah oo wax ku oola oo bulshada wax u tar leh wax tar u leh tusaale ahaan abwaano badan baa heesa soo dira ee, kuwa maraykanka joogaa soo dira oo ab- abwaan bashiir farayo oo hadda muxuu ahaa aan u malaynayo inuusan dhowr kilomitir ku jirin ayaa kooxda xubin ka ah oo abwaanadeeda ka mid a qola yurub joogtaa ka mid ah oo muxuu ahaa een- een muxuu ahaa siciid talyaane iyo eh, cusmaan cali huday iyo muxuu ahaa ragay ka mid yihiin oo badan ayaa muxuu ahaa kooxda eh, xubna ka ah oo iyagoo meeshooda jooga heesahooda lagu isticmaalaa Eh, mustafa sheekh cilmi iyo eh, cabdidhuux yuusuf iyo ragga u waaweyn oo dhan oo fanka eh, cali dulduul nin la yidhaahdo iyo dhammaan eh, abwaan guure iyo heesahooda waa eh, kooxda wa- way keenaan marka eh, shardiga koowaad ee laga rabo heeska waxa weeye marka koowaad ba horta inaan isweydiino heeskan bulshada muxuu anfacaya muxuu taraya muxuu tilmaamaya muxuu eh, ka hadlaya muxuu doorka uu ku dhex yeelanayo bulshada waa maxay saamayntuu soo celinaya maxay noqon doontaa marka eh, markaas kabacdi intaa marka la ogaado ayaa muxuu ahaa bulshada loo gudbiyaa ee heesihii waana midda keentay hees kasta oo hidda qaado inta badan inuu bulshadu maaragtay maanta ay eh, dhalinyaro iyo waayeelba eh, isticmaalaan aad aad ay ula dhacaan waa gartay marka heesahaasi aad sheegtay ee hiddo ay qaado kuwooda caan baxay maxaa ka mid ah ee horta eh, hiddo markii aan soo bandhigaynay waxaan u malaynayaa inaan shan hees diyaariyey aniga shantii hees mid ka mid a ayaan xulay middii ka mid ka ahayd ee aan ku soo muxuu ahay ku soo bandhignay kooxda shan saacadood ka bacdi qof- meel kasta oo qof soomaaliyu joogo waxaan u malaynayaa in si fiican looga isticmaalayay waa heeshta la yidhaahdo shidanala joogtay bax shar soo socotaa dayran shekada socotaanu sheeku nahe kasheexa wixiina sharaf dilaye kasheexa wixiina sharaf dilaye shida nala joogtay bax shida naga bax shar soo socota dayran shida nala joogtay bax shida naga bax shar soo socota dayran insha allah shuushkeennuna waa shafeecu laari shimbirtii nabade jalayta buubtay shuuta u soo deg shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg shida nala joogtay bax heestaas ayaa kooxda is- aanba ku aasaasnay Eh, kabacdi een, heese badan eh, ayay qaaday heesaha eh, halbowlaha u ah waxaa ka mid a heesta yaa muwaadinku aaway la yidhaahdo Eh, k- khaas ahaan kuwa anigu sameeyey haddaan kaadli tago waxaa ka mid a heesta assalaamu calaykum la yidhaahdo oo walaalaheenna reer jabuuti aan muxuu ahaa ku soo dhoweynay madaxweyne eh, ismaaciil cumar geelle eh, ayaa ka mid ah waxaa ka mid a heesta ku gaardi ku gaardi la yidhaahdo Eh, waxaa ka mid ah yani lama soo koobi karo waa heese badan waxaa ka mid ah een, hees isboortiga aan si jadba ah u samaynay oo muxuu ahaa wiilashii toddobiyo toban jirada ee, galabta ay guulaysteen aan habeenkii isku darnay heestii oon samayno iyo inagoo codayna iyo kooxdii oo qabata iyo macalfiidii oo laga sameeyey ee aroortiiba lasoo bandhigay waxaa ka mid ah ee, heesta la yidhaahdo calanka lula lula calanka la yidhaahdo oo muxuu ahaa inamadu kooxdu ay muxuu ahaa iyagoo hees lix iyo labaatanka juun iyo kowda luliyo ku saabsan intaan u sameeyey ay berri oo kale iyadoo waktiga u yahay maanta oo kale waxay yidhahdeen heestani nama anfacdo marka waa mahadsan tahay wiil mahad bashaash la yidhahdaa soo jeediyey warkaa wuxuu yidhi heestan ma rabno anigana waxaan xujo uga dhigay inay waktigii xilligii een, ay heestii hees lamida ay marka ay waktiga ku qabtaan haray way ku qabteen heesta eh, lula calanka la yidhaahdo oo aad u macaanay qabteen heesta hooyo la yidhaahdo oo hadda bulshadu muxuu ahaa shacabka soomaaliyeed uu aad u soo dhoweeyey hooyoy hooyoy hooyoy yacni qof kasta oo soomaaliya uu ku qiirooday ayaa ka mid ah eh, heesaha hiddo waxaa ka mid ah eh, muxuu ahaa heesta eh, hogaamiye la yidhaahdo hogaamiyo hogaamiyo eh, ayaa ka mid ah een, muxuu ahaa guusha miradhali hees la yidhaahda oo- ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah eh, muxuu ahaa lama soo koobi karo runaantii eh, heesaha hiddo aad bay oy u kaceen runtii waaya marka adiga u soo koobaya kooxo kale ayaa jira sheegtay oo weliba aad magac dhowday kooxihii la yaqaanay sida hegan iyo waaberi iyo iyaguna dowr intee leeg ay hadda ka ciyaarayaan horumarinta fanka iyo sugaanta soomaalida wallaahi koox kasta markaad u tagto way howlan tahay kooxda horseed la yidhaahdo oo kale een, fariimo muuqmuuqda ayay siiyeen muxuu ahaa xukuumadihii dalka ee laga dhisayey tusaale ahaan haddaan kuu siiyo hees oo abwaanka axmed saciid cali la yidhaahdo uu sameeyo oo kale oo muxuu ahaa iska jir dowladdeenna iska jir Eh, jid dheer baa kaa horeeyo jarfiyo qodax baa dhex yaallo rag baa horay ugu jabe iska jir yani ma fahamte aan ka xumahay inaan gruubkii markaas oo heesta u qaadahayey aysan iska eegin wixii uu ka digayey waa muxuaha heegan saasoo kale onkod sidaasoo kale waa beri haddee waa muxuaha sidaasoo kale marka kooxuhu aad bay u dadaalaan run ahaantii aad iyo aad iyo aad bay u dadaalaan Waayahay.
Ah, weliba doorka ammaanka iyagoo inta badan waxaa hadda xoogga la saaraa arrimaha ammaanka waaya amniga iyo iyo maaragtay nabad soo celinta aad iyo aad Waay- hay.
waayahay abwaan xirsidhuux khadka iigu jir eh, dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo magacaygu waa muumin xasan siyaad oo jooga south africa abwaan dhuuxii daadiyaha barnaamijka waa salaamantihiin Een, abwaane waayo haddaba waxaad moodaa dad badan oo aan fanaaniin ahayn inay fankii kusoo biireen marka see lagu badbaadi karaa fanka oo loo hormarin karaa waa mahadsantii waa muumin aad iyo aad u mahadsan tahay Eh, waxa weeye waa la badbaadin karaa waa wax sahala waaye waxay ku xiran tahay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka oo xafiiskii faafreebka qaranka dib u furta intaas kaliya waaye Eh, wax uu samayn kara lama arko qofku ereyaduu soo qorayaa wuu geynayaa hadduu ruwaayad samaynayo ruwaayaddii buu geynayaa haddii uu muxuu ahaye hees sameeyana heesihiisa intuu soo diyaariyo oo cajalka ka diyaariyo unbuu geynayaa markuu geeyana waa la dhegaysanayaa wixii aan fiicnayn waa laga jarayaa inta badan dad suugaan leeyahaa meesha mas-uul ka noqda oo suugaanta yaqaana marka waa waa laga reebayaa hadduu hadda inta luuq galo uu balaayo fu- ummadda kusii daayana waa laga qabanayaa marka een, waxyaabaha aan ku fiicnayn akhlaaqiyaadka iyo anshaxa iyo muxuu ahaa hadalka soomaalidaba hadalka soomaalidaba aan ku fiicnayn run ahaantii way jiraan dad isticmaalaya laakiin waa is- dad iska dhallinyaraahoo oo qosolka dayaya ee, muxuu ahaa yacni fanka haddii aan meeshaas waxyar kor istaago ee, ruwaayadaha marka la dhigayo waxaa ku jiri jiray niman ee, ka qosliyayaala marka ninka ka qosliyaha ahi wuxuu iska tiriyaa heese jacbura iyo ee, gabayo jacbura iyo waxaasoo isticmaalayaa marka aktarka dhan oo ruwaayadda ay ku socoto iyo aktaradda waa lo- waa ka saamayn badan yahay maxaa yeele dadku ka qoslinaya marka ka qoslintii ayaa hadda maaragtay yacni ah, fankii heerkiisa koowaad dadku u maleeyaan laakiin saas maaha Waaya.
laakiin waa door loo baahan yahay marka haa waa mahadsan tahay Eh, kaalinta dhegeystayaasha aan dib ugu laabanno dhegeysto kale ayaa doonaya inuu su-aal ku weydiiyo asalaamu calaykum v o a soomaali magacaygu waa maxamed ali baaqo oo jooga magaalada baydhabo abwaanka waxaan weydiin lahaa su-aasha ah heesaha maayga suugaanta soomaalida weli way ku yaryihiin markayay mas-uuliyad ka saaran tahay ma abwaaniinta mise fanaaniinta mahadsanidin v o a Eh, maxamed cali eh, soo dhowow af soomaaligu waa af ballaaran heesaha mayiga marka hadda ay tiraahdo heesaha mayiga iyo heesaha maxaa tirida aan dhahno marka heesaha maxaa tirida waxay degan yihiin gobollo badan ayay degan yihiin mayduna waxay degan yihiin baay iyo bakool iyo muxuu ah ilaa jubbooyinka marka taas ayaa kalifaysa in heesuhu ay kala bataan oo muxuu ahaa dadkiyaa ku kala badan ama fanaaniintii soo baxaysa ayaa ku kala badan lehjadihii marka guud ahaan wehe waa af soomaali lehjad ahaanna ma iyo maxaa tiri bay kala noqdeen marka wax dhibaato ah ma laha mana yara heesaha maydu oo heese yar ma aha run ahaantii hadda kooxda hiddo way qaadaan heese maygay qaadaan waaberi way qaadaan horseed way qaadaan baydhabo koox dhamaa ka dhisan oo arlaadey aan la yidhaahdo mid kalena in laga dhisay waan u malaynayaa fanaaniin badanaa ku soo halgamay oo muxuu ahaa silsilado badan oo heesaa ka soo sameeyey aniga fanaankii inaan fankaba soo galo sababta u ahaa oo aan dhihi karo sabab uu ahaa oo hadduusan fanka ku jirin aananba fanaan noqon lahayn sidaan fiirinayo jacaylka aan heesihiisa u qaaday awgood aan ku soo galay fanka xasan aadan sanatar heesaha ugu badan oo aan ka dhegaysanayo ugu macaan waxa waaye heesaha mayda waaye marka soo dhowow waxaan ku leeyahay maxamed heesaha maydu waa badan yihiin
sida aad la socota abwaan xirso dhuux casrigii dahabiga ahaa ee fanka soomaalida waxaa lagu tilmaamaa toddobaatameyadii iyo maaragtay in yar sanadihii ka horreeyey iyo ilaa iyo maaragtay sideetameyadii marka xilligaasi abwaaniintii iyo fanaaniintii kiciyey ee heerkaasi gaarsiiyey jiilkaas waxaad moodaa inay haddan laga hooseeyaan inta ka dambeysana maaragtay yihiin dad da-dii gaaray fanka soomaalida hadda marka maxaa is leedahay xaguu ku dambeyn doonaa jiilka horta waxa soo saaray dowladdii kacaanku waxay ku buubahayeen ama ay ku haadayeen ama ay daruuraha ku tageen ama ay dad ku dhaaftay waxaa weeye laba arrimood oo ah fanka iyo militariga marka fankii waxay ogaadeen maskaxda ummadda halka ay tahay in laga jiheeyo oo laga maamulo oo laga qabto oo remot controlka looga hayo inay yihiin fanaaniintu taas waxay marka sameeyeen inay markiiba barnaamijyo badan la sameeyo heesaha hirgala la sameeyo saddex boqol oo abwaan ka badan iskoola bolisiyo lagu xareeyo loo diyaariyo muxuu ahaa inay ummadda wacyigeliyaan kooxo badan oo qaranku leeyaha la sameeyo tartan laga dhigo mushaar badan oo fara badan lagu bixiyo guulo caalamka ay ka soo hooyaan oo muxuu ahaa meelo badan adduunka o dhan ay tartamo ka galaan marka yacni dowladdii baa u furtay jeebkeeda si ay awooddii muxuu ahay waddanka ay ku qabsanaysay ay ugu isticmaasho muxuu ahay fanaaniinta waa baryaaba warkiile haddana dadkii way joogaan kuwii kuwo ka sii aktifsan oo ka aqoon badan oo ka maskax furan baa jooga sidii waxay u baahan yihiin keliya waxa weeye in daaha laga wareejiyo doorkooda la siiyo waxaana hubaa haddii dowladdeennu ay u soo jeesato inay tallaabo qaado oo muxuu aha fanka dib loogu habaynayo oo awooddii fanka lagu soo celinayo oo dhaqanka lagu kobcinayo iyo afka in aysan wax weyna ku qaadanaynin wax weyna laga faa'iidi doono dadkii hore dad ka khatarsanna laga heli karo saasaan aaminsana marka laga yimaado dhanka heesaha suugaanta waa fara badan tahay gabaygii iyo guuraawgii iyo geeraarkii iyo wixii kale ee hoos imaanayay iyaguna bal heer intee la-eg ayay hadda marayaan wallaahi marka hore hadda wixii sagaashankii ka dambeeyey labadi kun ilaa laba kun iyo muxuu ahaay tobankii aad ayaan gabayadaan isticmaalayna laakiin dadkii waxa markaan qiimayn aan ku samaynay anigoo kale ma jecli heesaha inaan sameeyo waa dhib miiran waa juhdi miiran waa howl miiran waa dad isukeen waa dad xafidsi waa ka daba orod fahamti yacni gabayaan samayn jiray gabaygaygaasaan muxuu ahaa ku canaanin jira wax laakiin gabaygii wuxuu keenay bulshadii imisaa gabaygii dhegaysanaysa imisaa fahmaysa imisaa ogol imise ayaa bannaanka joogta markaas oon farriintaadii aysan gaaraynin waxaan marka ku khasbanaannay inaan midkaan gabayga rabana gabay siino midka oo aan gabayada dhegaysanayna aan heese siino kuwa aan heesaha rabayna aan heese bilaa muusiga siino hadda kooxda hiddoo kale waxay gruub dhan oo heese waxaa jira qaado waxay qaadaan heese aan muusig lahayn maxaa yeelay kii aan muusiga rabinoo muxuu ahaayey war muusigaanu farriin ma gudbiye waxbaa lagu laraaho waxbuu qurxiyaa aan fahmaynin meel hoonku uga dhegay oo dhahaya ah muusigaa ku jirta kii baan rabnaa inaan wax u sheegno waa inaan marka heesaan muusig layn siino waa inaan ayaanta dambe haddana gurbaan ugu darno gurbaankii xataa diidhayan waa inaan haddana ayaan kadib haddana aan markaas kaban u raacayno yani dadkiiya dhinac walba waxbarad u baahan mashkuuladan haysata dhinac kasta wuxuu rabaa in wax wax la fahamsiiyo waayo ugu dambeyntii marka maxaa tale iyo tusaale ah oo aad haysaa oo ku saabsan horumarinta af soomaaliga fanka iyo suugaantaba Een, afka horta mid baan ka leeyahay afka waxaan ka leeyahay qof kasta oo soomaaliya waxa uu jiraa inta afkiisu jiro waxaa sumcaddiisu jirtaa inta afkiisu jiro wuxuu soomaaliya oo sharafkiisu yahay inta afkiisu jiro weliba dadka ee dibadaha jooga ee carruurtooda ee aan afka ku cadaadinayn oo aan baraynin oo luuqadaha kale ay la fiicnaadeen oo muxuu ahaa waxaan een, leeyahay war een, ku dadaala carruurtiinna inaan afku ka lumin haddii kale adigoo muxuu ahaa meelaha qowsaar iska oo meelaha ka shaqshaqaynaya dhiman doontaa canugaadina afka ma yaqaano soomaalinimadiisuna meeshaasay ku eg tahay soomaali hadduu u soo noqdana ma qabsa- lama qabsan karo afkii ma garanayo ee qoladaa intaasaan leeyahay qoladan ee, dalka joogta waxaan leeyahay afka annagaa leh annagaana u baahan waa in xafiisyada looga shaqeeyaa waa in iskuullada lagu dhigaa waa inuu idaacadaha ka baxaa waa inuu horta qoraalka afku waa inuu meel walba ka shaqeeyaa ganacsatadeenni mushkuladda haysata albaab kasta ood istaagto eh, muxuu ahaa albaab eh, bukhaariyow albaab kasta ood istaagto af qalaadaa ku qoran hal qof oo qalaadna inta yimaado wax kama iibsado bal bal ganacsatadeenni cidda ay eh, boorkan meesha ugu dhejiyeenoo waayo war aniga wa- cidda yaa yaa meeshaan wax ka iibsanaya meelaan hal nimoo cad iyo mid madoobo afrika ka yimid midna uusan soo gelaynin ee, muxuu ahaa qoladeenni bakaaraha joogta iyo holwadaag iyo eh, muxuu ahaa xamarweyne ay wax ka iibsanayaan waa maxay maxay ugu dhigayaan eh, muxuu ahaa luuqadahan yacni waxa weeye waa dad daciifa afkoodii baa la xun aragtidoodii baa la xun muuqaalkoodii baa la xun dalkoodii baa la xun eh, muxuu ahaa wax walbaa la xun noloshooda dhan baa la xun waa ma fahamtay marka insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaan isla fiicnaano afkeennu nala fiicnaado dhulkeennu nala fiicnaado midabkeennu nala fiicnaado gabdhaheennu nala fiicnaadaan wiilasheennu nala fiicnaadaan saasaan rajaynaya insha allahu tacaala Een, een, waxaan leeyahay waxeennu hana anficeen af iyo dhaqan iyo hiddo waxa aan leenahay kan adduunka ugu wada- wanaagsanaan leenahay iyo diinba intabe ee, annaga hana anficeenaan leeyahay Ee, dhinaca suugaanta waxaan leeyahay suugaanta waa hub waay hub waay waa hub ee, loo adeegsado wax kasta haddaad waxa fiican u adeegsatana waa hub haddaad waxa xun u adeegsatana waa hub waxa weeye waa hub cadaabkana ku geyn kara jannadana ku geyn kara waa hub bulsho lagu jihayn karo waa muxuu ahaa iftiin muxuu ahaa dilaac ah oo dayax ah oo lagu dheelman karo oo lagu gudi karo oo dadka qodxaha lagu tusi karo oo musmaarada ka leexda lagu dhigi karo oo xagga waahaabaan lagu dhigi karo oo waddada cadubaxa lagu dhigi karo oo barwaaqada taga lagu dhigi karo oo u sahli kara dadka iftiinka yididiilana gelin kara waana bacrimiyaha niyadda suugaantu waa abuuraha qalbiga waxa waaye waa dhiirigeliyaha nafta iyo qofka waxaan leeyahay marka hala gacan siiyo suugaanta insha allahu tacaala soomaalida dowlad keliyana maaha dhammaan shacabku ha gacan siiyeen dadka soomaalida oo dhan suugaanta ha gacan siiyeen Ee, ugu dambayntii marka nuur bukhaariyo waxaan rabaa inaan salaamo ummadda soomaaliyeed ee dhegaysanaysa meel kasta oo ay joogaan khaas ahaan shacbi weynaha soomaaliyeed ee maraykanka ku nool iyo inta af soomaaliga taqaana waxaan rabaa inaan si kasta u salaamo ee, gabadhayda deeqo iyo hooyadeed muna cabdullaahi guuleed maraykanka jooga abubashiir sheekh maxamuud jimcaale dhalac oo saaxiibkay kooxda hiddana odayaasheeda ka mid ah iyo bashiir ciro iyo dhammaan dadka fanka soomaaliyeed ee reer maraykan aad baan u salaamayaa inta v o e dhegaysanaysa meel kastay joogaan dhammaantood ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay guulaysta adigana waxaan ku leeyahay aad iyo aadaa u mahadsan tahay caawa sheeka dheeraad ii gashay waa mahadsan tahay soo dhawow adigana waan waayahay ku salaamaya waa mahadsantaha abwaani sidoo kale annagana waa ku salaanay aadaad u mahadsantaha kaasi wuxuu ahaa abwaan xirsi dhuux maxamed weheliye oo ah guddoomiyaha golaha abwaanada soomaaliya oo marti ku ahaa qeybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegaystayaashii barnaamijka ka qayb galay tan iyo toddobaadka dambe haddii uu rabbi raalli ka noqdo intaan barnaamijkan oo kale aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo nuur xasan nuur bukhaari ayaan intaas uga gudbaynaa halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o e waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o e
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
haatanna dhegaystayaal waxaan soo gaarnay xilligii aan idiin soo qaban jirnay mid ka mid ah heesaha aan kaydka ku hayno waxaan idiin soo qabanayaa heestan kudhageedu yahay jalleeco waxaa qaadaya fanaanka ismaaciil danan
ruux ku jamataa jalkii ka santo jiifka guurto joogsan weyde jannoy bilcanida bilcanida bilcanida ruux ku jamataa jalkii ka santo jiifka guurto joogsan weyde jannoy bilcanida bilcanida bilcanida wanjiboodee juuqsaliida jiidhacoodee jalaqsa samida wajalbeb wacanjaar la iida wanjiboodee juuqsaliida jiidhacoodee jalaqsa samida wajalbeb wacanjaar la iida jeex qurxoon iyo jamaal saliida joog dhammaysiyo jawharata samida wajallecada soo jiidan ogida وجلعاد سجيد نوبدا وجلعاد سجيد نوبدا وجلعاد سجيد نوبدا وجلعاد سجيد نوبدا جاه قرحون يا جمال سليدا جوب دميسي يا جوهرة سسميدا وجلعاد سجيد نوبدا وجلعاد سجيد نوبدا وجلعاد سجيد نوبدا jallacada soo jiidan u yidaa oo jallacada soo jiidan u yidaa udh kula jirtaa kuba jarayno ku jajilicdo kuna jeelane maad ka jeesani ka jeesani unoy baybi ka jeesani aado udh kula jirtaa kuba jarayno ku jajilicdo kuna jeelane maad ka jeesani ka jeesani unoy ka jeesani
heestaasi jalleeco iyo fanaanka ismaaciil danan ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteennii caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashi ibraahim aadan dhinaca farsamadana waxaa noo joogay maxamed cabdi xasan sandheere intaan mar kale hawada kusoo noqonayno dhammaanteen waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo jiranahe naftan ku jaba way jaraysaayo jeex may noqon jeex qurxoon iyo jamaal saliida dhog dhammaysiyo jawharad sasamida wajallecada soo jiidan ogida wajallecada soo jiidan ogida wajallecada soo jiidan ogida wajallecada soo jiidan ogida wajallecada soo jiidan ogida jeex qurxoon iyo jamaal saliida dhog dhammaysiyo jawharad sasamida jah qurxoon iyo jamaal saliida duug dhammays iyo jawharad sasamida ujallecada soo jiidanogida ujallecada soo jiidanogida ujallecada soo